assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kuna soo dhowaada warka habeen caawa qodobadaan idiin hena waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo ka qayb galay shirka soo bandhigidda horumarada iyo guulaha laga gaaray amniga caasimadda muqdisho allah u naxariistee xildhibaan hore sheekh shaacir sheekh maxamuud oo ku geeriyooda dalka hindiya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo ka tacsiyadeeyey xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo maanta ka dooday heshiiska as-aaska ciidamada heegan ee bariga afrika guddoomiye hay-adda sodmo oo booqday xarunta ugu weyn ee daryeelka dhaawacyada u baahan gargaarka deg deg ah xildhibaan hore sheekh ibraahim waa sheekh ibraahim saalax dayfullah oo isna ku geeriyooday magaalada muqdisho maantana aas lagu sameeyey isla magaalada caasimadda muqdisho akhbaraadka dibadda warka iyaga habeen aad ku dhegaysan doontaan waxaa ugu waaweyn qaramada midoobe oo si kulul u cambaaraysay falay ku kaceen ciidamada israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
wanaagsan dhegeystayaal intaad maqasheen waxaa hayeen qodobada warka iyaga habeen kuwooda ugu waaweyn waa soddonka bisha diseembar sanadka sii dhammaanaya laba kun saddex iyo labaatan markana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan allah u naxariistee xildhibaan hore sheekh shaacir sheekh maxamuud oo ka tirsanaa baarlamaankii tobanaad ee dalka ayaa lasoo warinayaa inuu ku geeriyooday dalka indiya iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu ka hadlay geerida ku timaaday allah u naxariistay xildhibaankaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud ayaa ka tacsiyadeeyey islamarkaasina tacsi tiiraanyala u diray qoyska qaraabada iyo weliba dhammaan ummadda soomaaliyeed uu ka baxay allah u naxariistay xildhibaan hore sheekh shaacir sheekh maxamed oo ka mid ahaa golihii baarlamaankii tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya waxa uu xuseen marxuum sheekh shaacir uu muddo dheer usoo adeegaya dalka iyo weliba dowladda soomaaliyeed isaga oo door muhiima ku lahaa geedu socodka dowladhiska soomaaliya war ka soo baxaya xafiiska madaxweynaha soomaaliya ayaa lagu yidhaahday inna lilaahi wa inna ileyhi raajicuun waxaan ka tacsiyeynayaa ama tacsi u deerayaa qoysaska qaraabada iyo qaranka soomaaliyeed uu ka geeriyooday alaa u naxariistay marxuum sheekh shaacir sheekh maxamed oo muddo dheer usoo adeegaya qaranka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa marxuumka la weydiiyey in hooygiisa uu ka yeelo janatul firdowso islamarkaasina samaryo imaan in uu allo uu ka siiyo qoysaska qaraabada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed uu ka geeriyooday sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa ka tacsiyadeeyey ama kaga tacsiyadeeyey qoysaska ehelada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed oo uu ka geeriyooday allah u naxariistay marxuum sheekh shaacir sheekh maxamed xasan oo ka mid ahaa baarlamaankii tobanaad ee dalka gudoomiye sheekh aadan madoobe ayaa isna alle uga bariyey in marxuumku uu ka yeelo janatul firdowso geesa kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamsa cabdi barre ayaa ka qayb galay shirka soo bandhigidda horumarka iyo guulaha laga gaaray amniga caasimadda ee sanadka laba kun saddex iyo labaatanka kaasi oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyahayaga cabdisalaam juulo shaakir waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay shirka soo bandhigidda horumarka iyo guulaha laga gaaray amniga caasimadda laba kun saddex iyo labaatan iyo sii joogteyntooda laba kun afar iyo labaatan galay taliyayaasha ciidamada booliiska soomaaliyeed wasiiro xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya saraakiil hore culammada soomaaliyeed haween guddoomiyayaasha degmooyinka gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka banaadir iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre culimmadii iyo haweenkii goobta ka hadlay ayaa u mahad celiyey ciidamada xasiliinta caasimadda iyo doorkii ay ka qaateen amniga caasimadda waxaana sidoo kale sheegay in isbeddel weyn ay sameeyeen sanadkan sii idlaanaya amniga aanu haysan ee caasimadda ee hadda taagan sannadahan ma aanan arkin saas daraaddeed nabigu wuxuu leey alai isalatu wasalaam ciddaan ku shukrin dadka alla kuma shukriso waxaan leenahay waa mahadsan tihiin waana dhiiri gelinaynaa dad baa markaan hurdayna u soo jeeda amnigayna dad baa markaan hergelayna oraxda u taagan markaan roobka ka okoranayna roobka ugu dheda- ugu degaysa ninka gobolka banaadir haddaan nahayna sahayda ayaan diyaarinaynay ciidankaan garab taagnayn habeen iyo maalin taasna waxay ku timid iskaashiga mar kalean waxaan leeyahay geeshkayagoo guulaysta waan gaaraynaa meeshaan u soconno waan awoodnaa inaan noqonno dad isku tashaday waan awoodnaa ra-iisul wasaare oo ciidamadana ha la abaalmariyo mushaarka ha loo kordhiyo niyadda ha loo dhiso baarlamaanka baarlamaankana waxaan leenahay sadbursigu socon ma haweenka iyo ciidamadu ay efentrigu ku shaqaynayaan socon mayso taliyaha booliska soomaaliyeed sulub axmed firim xildhibaan odowaa iyo sidoo kale xildhibaan sambaloolshe ayaa dhankooda u mahadceliyey ciidamadii wax ka bedelay amniga guud ee caasimadda iyagoona sheegay in qori caaradiis uu waxba ka bedeli karin amniga caasimadda loona baahan yahay isbedel kale oo dhaba in la sameeyo kasakow inaan helay ciidan xooggan oo lagu soo xoojiyey amniga caasimadda oo ka yimid ciidanka police military ama mada- mada- muxuu ahaye ciidanka xoogga dalka oonu isleenahay si fiican baad u maamusheen oon u sheegnay dadka soomaaliyeed inayn ahayn ciidan eh, ah milatarigii duurka ku jira ee dadka maaragtay lafaha jajabin jira ee uu yahay military Ee, niman dhallinyarahoo dharka ay wataan ereygaasaan adeegsaday maalinta aan u sheegay dharka ayay military ka yihiin iyo baabuurtay wataan quluubta iyo qalbiyada iyo shaqada waxay ka yihiin iyo aqoonta boliis bay ka yihiin amniga magaalada waxaa aada u saameeyey in amniga dalka shaqo laga hayo nimankan argagixisada waxa ugu badan ee amniga ku qaribayeen waxaa ka mid ah qarxyada qarxyadii waxay uga baahdeen inay ku qarxiyaan jeexjeexa inay ku- in haddaan karin ciidamada xasilinta caasimadda loo bixiyey ee magaalada ka shaqaynaya muddadii lasoo dhaafay ee runtii dadka anu da waa dhegaystaa magaalada waxa ugu badan oo lagu ammaanay kow horta disibliinkooda fiicnay ammaanku waa meesha keliya oo ay tahay qof walba inuu ka shaqeeyo laakiin ma ahan qof walba inuu hogaamiyo traafigoo kale waa traafigu baabu hal baabuurna ma wado baabuurkasana waa wadaa oo maxay tahay haddii uusan jidka taraafi taagnayn oo soco adigu istaag saan le baabuurta isku wada dhacaysaa siyaasaddaa la isku qabqabsan karaa ee ammaanka la iskuma qabsan karo waxaa la rabaa ammaanka marka hormoodkiisu in cidda mas-uulka ka ah coordinationka gobolka banaadir ayaga waxaa laga rabaa inay yidhaahdaan ammaanka ha la sugo sida loo sugayo shaqadooda maaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaali ayaa sheegay in waqtigii al-shabaab amniga isbedelka weyn ka sameeyey saddex iyo labaatankii uu gebagebo yahay in dadaalkii lasii laba jibaaro oo afar iyo labaatanka shacabka soomaaliyeed ee caasimadda degan iyo guud ahaan soomaalidaba inay dareemaan isbeddel oo xagga amniga ah maxaa yeelay nolol ma jirto haddaan amni jirin kuwa hadda dadka waxaan rabaa inaan hortiina uga mahad celiyo si gaar ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo isla markiiba ku dhawaaqay inuu bulshadan iyo ummaddan soomaaliyeed uu ka qabto cadowgaasi gaamuray iyo macawisleydii reer hiiraan ee ayuu shaqadaas bilaabay kuna dhiirada waxaan leenahay ha guuleystaan ayaan ugu dambeyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ku dhawaaqay in bilowga sanadka cusub ee laba kun afar iyo labaatan la qaadi doono qeybo badan oo ka mid ah dhagaxyada amni ee yaala wadooyinka magaalada maadaama uu isbedel weyn oo amni uu ka jiro caasimadda amnigu wuxuu furo u yahay dhammaan nolosha Eh, haddii ay noqoto qof iyo haddii ay noqoto eh, bulsho iyo haddii ay noqoto dowlado iyo ummado intaba wuxuu u yahay furo diinteenna islaamkuna hadde waxaa qofka laga rabaa inuu naftiisa iyo diintiisa iyo caqligiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa intaba inuu amni u haystaa laga rabaa waana diintuba intay usoo degtay ujeedooyinka waaweyn ee diinta islaamku ay u timid ee ilaahay ambiyada usoo diray waxa waaye in lagu badbaadiyo nafta oo nafta bini aadamku ay yeelato xurmo ay yeelato oo la ixtiraamo ee in diinta qofka muslimka ahi uu ilaahiisa suu raba u caabudi karo cabdisalaan jolo shaakir warbaahinta dalsan muqdisho
san yahay wariyaha iyaga cabdisalaam julo shaakir dhinaca kaleetana dhegeystayaal haddii aynu fiirino xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta ka dooday heshiiska aas-aaska ciidamada heegan ee bariga afrika ama heegankan idhaahda ee bariga afrika sida uu faahfaahinta warkan ku eegayo wariyayaga xasan cabdulqaadir aniilka halkan oo ah xarunta golaha shacabka ayaa maanta kulankoodii lixaad kalfadhiga afaraad ku yeeshay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya boqol afartan iyo laba xildhibaan ayaa soo xaadirtay kalfadhiga kulanka ayaa ajandihiisu ahaa warbixinta akhrinta labaad ee hindis sharciyeedka as-aaska ciidamada heeganka ee bariga afrika iyo qaybinta hindis sharciyeedyada kale ah hindis sharciyeedka xeerka shaqada soomaaliyeed hindis sharciyeedka ilaalinta iyo taakuleynta barakacyaasha xildhibaanada oo dood dheer ka yeeshay heshiiska asaaska ciidamada heeganka ee bariga afrika ayaa su-aalo ka weydiiyey kusimaha wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ahna wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi xildhibaan cabdifataax qaasim oo goobjoog ka ahaa kulanka
sida la ogsoonaya qodobkan waxaa ku midoobay waddamada bariga afrika oo ugu horeyso jamhuuriyadda waddanka la dhaha burundi loo yaqaano jamhuuriyadda comoros ama jazuurul qamar jamhuuriyadda jabuuti jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka ethoobiya jamhuuriyadda kenya jamhuuriyadda ruwanda jamhuuriyadda switzerland jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya jamhuuriyadda suudaan iyo jamhuuriyadda uganda heshiiskan waxaa soo diyaariyey khubaro caalami ah oo waddamada ka kooban wuxuuna waafaqsan yahay xeerka caalamigu uu waafaqsan yahay oo xaggan dhinaca nabadgelyada iyo amniga iyo dhinaca xuquuqul insaanka wasaaradda difaaca ama gaashaandhigu waxay hoos tagtaa guddiga difaaca guddiga arrimaha dibaddu keligood iyagaa ka soo shaqeeyey waxaan ka codsan lahaa maanta in gadaalna loogu dhigo ajandahaas in gadaalna loogu dhigo si labada guddi ay u soo wada fadhiistaan isla soo meel dhigaan tala bixin midaysanna ay la yimaadaan
mudana guddoomiye mudanayaal heshiiskaas waxaan maadaama heshiis caalamiga yahay waxaan samayn karnaa innagu inaan ansixinno iyo inaan diidno iyo inaan reservations ka yeelanno meelaha qaar oo aan aan aragno inaynaanan anfacayn ama dhaqankeenna ama waddankeenna heshiiskii markaan soo akhrinay oo aan innaguna muddo ka hor saxeixnay heshiisyo badan oo waddamada bariga afrikana haddeer aan ku biirnay ciidankaanuna uu yahay ciidan heegan ah oo looga hortegayo qalalaasaha iyo dhibaatooyinka ka dhaca gobolka bariga afrika waxaan soo uruurinay inaan heshiiskaan u baahannahay oo aan ansixinno taladayda saasi ku soo ururtay sida aan dokumentigeeda kusoo gudbinnay waxaan codsanaynaa mudane guddoomiye mudanayaal heshiiskan in la ansixiyo waxaan soo gudbin lahaa aniga ama aan soo jeedin lahaa xildhibaanada sharafta lehna aan ka codsan lahayn in ay yacni mataqaanaa heshiiskan sidiisa lagu ansixiyo shaqadan difaaca qayb kale waa isla soo qaban karnaa laakiin laba qalab way dhaceen guddiga arrimaha dibadda iyadoo shaqo aysan shaqadooda ahayn ay qabanayaan haddana ijaafi sii sameyn oo waxay leeyihin guddiga difaacan la soo tashan toban xildhibaana inta laf aan ku fadhino guddiga difaaca ku jiro hal xildhibaan oo lagala soo tasho ma jiro meelan ku shirna ma jirto guddoomiye naga saxiix ma lahan guddoomiye sharcigan ha u horseedin sharci daro kale waxa meesha loo keeno inuu sharci noqdo nidaam noqdo waddada saxdana uu maro haddii guddiga difaaca ay sharci ahaan u sheeganayaan akhrinta saddexaad ayaa dhimana maanta ansixin ma ahana waa akhrinta labaad keliya ha la sii wado haddii tala bixin iyo waxay ka qabaan ayagaa hore u dhahay annaga ma lihine taladood ha ku darsaan akhrinta saddexaad akhrinta saddexaadna ha laiskugu yimaado ansixinta laakiin sharci ahaan iyo dood ahaan wixii meeshaas soo dhex maray guddiga arrimaha dibaddaana xaq u lahaa ayagaana maanta inay ay golahay ka horjeedaan xaqood ay tahay haddii marka isqabqabsi iyo doodo kale ay yimaadaan waxay noqonaysaa akhrinta labaad sideeda ha loogu gudbo arrimaha dibadda ha loo daayo akhrinta saddexaad guddiga difaaca waxay ka qabaan iyo sharci ahaan doodaha dib aan u dhigan waa mahadsantihiin labada guddina ay ka soo wada shaqeeyaan maadaama ay caddahay heshiiskan inuu yahay heshiis nabadda iyo amniga in lagaga hadlaayo marka waxaan qabaa in labada guddi lagu celiyo wax dhibana kuma jirto in lagu celiyo saaxiibaday see sheegeen guddoomiye dhabanacadaan sheegay haddii mataqaanaa sharcigan la keenay oo wasaaradda gaashaandhigga ay soo siixday aniga tale ahaan marka hore waxaa ila wanaagsaneed wasaaradda gaashaandhigga iyo guddiga arrimaha amniga inay arrintan ka shaqeeyaan laakiin wayba dhacdayba tan way dhacday oo waa la siiyey guddiga arrimaha dibadda laakiin wada shaqayn iyo turxaan bixin iyo heshiisyo iyo afgaradna waa isla wada ogol yahay in lagu wada shaqeeyo ayaa baarlamaan weynahan ka codsan lahaa guddoonka sharaftalan waxaan ku bogaadinayaa in sharcigan uu muhiim yahay ansixintiisuna ay naga go-an tahay balse aanu ku celino labadii guddi inay dib uga soo wada shaqeeyaan iyagoo hal meel wax u wada oo soomaali ah xildhibaan cabdifataax qaasim oo goobjoog ka ahaa kulanka maanta waxa uuna mid mid ugu jawaabay dhammaan su-aalihii xildhibaanada ay weydiiyeen
xildhibaanada waa ay mahadsan yihiin dhammaan inta halkaas soo istaagtay iyo inta kale akhrinta koowaadba su-aalo iyo ku daris iyo ka dhimis comments ahba waxaa weeyaan eh, heshiiskan ku daray Eh, inkastoo halkan laga sheegay heshiis iyo hindis sharciyeed inay kala duwan yihiin oo wax badan oo laga bedelo aanay jirin because heshiis kasta marka la galaayo oo golaha fulinta ay galayaan procedure ayuu maraa oo technical committee inay ka doodaan kadib level wasiiro loo gudbo kadib waxaa weeyaan la geeyo wasaaradda cadaaladda iyo gariiqaanka guud markay kasoo dhammaadaan kadib ugu dambeyn guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ayaa soo xirtay kulanka xasan cabdiqaadir dalsan t v caruurta golaha shacabka
meenaad caawa kala socoteen raadiyaha dalsana waa naga intaa nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel